bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka rediyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu faray madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedada iyo shacabka soomaaliyeed idilkoodba inay dhowraan habka ay u dhacayso doorashada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka la qabanqaabinaya inay dalka ka dhacdo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu faahfaahiyey sababta keentay in maxkamadda cadaaladda ee ku taalla hayga ay geeyaan muranka badda soomaaliya ay gelisay dowladda kenya qareennada u doodaya xaqa badda soomaaliya ay u leedahay soomaaliya keyana ay doonayso inay xoog ku qabsato ayaa maalinta jimcaha ah ee berita waxa ay u diyaar garoobayaan in mar kale ay ka soo muuqdaan maxkamadda ku taalla hayga kulan looga hadlayay sida bulshadu ay uga qayb qaadan karto dib u dhiska waddooyinka ayaa lagu qabtay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxaa si isdaba jooga u gaaraya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo siyaasiyiin wakhti dalka uu gelayo doorashooyin qaramada midoobana mar kale waxa ay sheegtay in gurmad deg deg ah oo raashin u badan ay gaarsiin doonaan magaalooyinka duqaymuhu ay go'doomiyeen waddanka suuriya xilli dhowaan diyaarado dagaal ay duqeeyeen baabuur siday
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna aad ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa oo saaka oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka oo idinkugu talagalay radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada warkaas oo intaa ka faahfaahsan warkana saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalmahanba ka hadlayay qaabka ay u soconayso maxkamadda cadaaladda ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i c g taas oo qaadayso dacwad ku aadan muranka badda soomaaliya ay gelisay dowladda kenya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in markii horeba arrintan ay ku bilaabatay dowladda kenya oo sheegtay in arrimahan lagala heshiiyey hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray tan iyo markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ilaa iyo wakhtigan la joogo ay ku dadaalayeen qaabkii kenya ay uga dhaadhicin lahaayeen inay faraha ka qaado biyaha soomaaliya waxa uuna xusay in kenya arrintaas ay ka dhaadhicin waayeen taasna ay keentay in maxkamad dacwadan loo gudbiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay in niyaddooda ay kheyr u sheegaan
dhulkeenna iyo biyaha aan leenahay ayaan dib u habeynay waxaan u sameynay khariidado cusub iyo maxaanku yidhaahdaye farsamooyinka lagu lagu register gareeyo ama lagu diiwaan geliyo xuduudaha badaha iyo biyaha iyo dhulka la kala leeyahay iyo qeybaha ay kala yihiin biyobadeedka dal uu leeyahay waxaasaan isku dubarinay waxaan geynay jamciyadda qurumaha ka dhacayso warqada isfahamka ee hore u jirtay badanaa dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay qabaan warqada isfahamka ama waxa m o u-ga loo yaqaano in aanu ahayn wax oo yani sharciyan ku qabanayo warqadaasi waxaa markii heshiiska la seexaad berigii dowladda kenya waxay gelisay waxa oo jamciyad qurumaha ka dhexeysa xafiiskeeda waxaa loo yaqaana international treaty registry oo lagu diiwaangeliyo shuruucda ama heshiisyada caalamka heshiis caalami ah oo la diiwaangeliyey ayay ahayd annaga markaa u nimid maxaa loo saxiixay ma khaladay ahayd yaa saxiix waxaasoo dhan muxuu ahay ma doonayo inaan aanan dib ugu laabto laakiin warqadaasi ama isfahamkaas wuxuu ahaa heshii sida heshiis caalamiha loo register gareey dowladda soomaalia waan diidnay waan ka gadoonnay waxaan geynay muxuu ahay in diiwaanka laga tiro waxaan ku dadaalnay in maxaanku idhahday la baabi'iyo ha waanan hor istaagnay in jamciyadda qurumaa ka dhexaysa ahay xafiiskeeda uu sii wado eh, qiimayntii eh, dhulka badda ee soomaaliya
codkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyadoo dacwaddan markii ay ka bilaabatay maxkamadan ku taalla magaalada hayg cod muuqaal ah oo uu soo diray cod muuqaal ah oo bogga bulshada iyo weliba warbaahinta qaranka soomaaliya gaar ahaan t v-ga qaranka uu kala hadlay shacabka soomaaliyeed uu ku sheegay in xitaa taaka ka mida biyaha soomaaliya aysan gorgortan ka geli doonin dhinaca kalena qareenada u doodaya xaqdarada kenya ay ku haysato biyaha soomaaliya ayaa maalinta berita ah oo jimco ku beegan waxay isku diyaarinayaan in mar kale ay kasoo muuqdaan maxkamadda cadaaladda ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaano i c j taa oo ku taala magaalada enhaig haddaba qareenadan waxaa horkacaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir waxa uu ku sugan yahay maxkamadda oo ku taala haig wadanka holland waxa uuna sheegayaa in kenya ay hadashay jimcahana la filanayo in qareenada dhinaca soomaaliya ka socda iyana ay maxkamadda ka hor hadlaan
maanta ayaan eegi doonaa wixii kaloo dooda oo ay keenaan maanta ayay kenya xaq u leedahay inay doodii mar labaad ay soo gasho annaguna jimcada ayaan wixii ay keenaan aan kasii jawaabi doonaa haddii ilaahay idmo laakiin wax cusub ma keenayaan sidaan qabo wax ka duwan ama cusub oo evidences cusub iyo waxyaabo cusub oon horey loo ogeyn ma keeni karaan waxa ay keeni karaan oo dhanna waa wax aan sii qiyaasi karno ama aan kasii diyaargarownay oo dhan si sahal ana aan uga jawaabi doono insha allah waxaa marka rajadeennu ay tahay marka waxaan filayno waxa waaye in doodayada la aqbalo maxkamaduna aqbasho dooda dowladda soomaaliyeed ee ku salaysan inay dacwadan maxkamaddu ay dhegaysato go-aankuna uu noqdo midka annagu aan rabno maxaa yeelay isaga ayaana sharcigana waafaqsan isaga ayaana muxuu ahaa sheegay awoodda maxkamaduna awood u leedahay qeexay lana diidi doono dooda kenya ee is-hortaaga ku salaysan markaa kadibna loo gudbi doono in sharciga lagu xaliyo muranka annaga iyo kenya xuduudda ah nagala xtaagan wax badanna waa u sheegay mar walba oon hadlana arintaas waa ka hadlayay shacabka soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan inay ku bishaaraystaan in dowladda soomaaliyeed iyo qarenadeedu ay awood u leeyihiin inay difaacaan dhulka iyo dhammaystirnaanta xuduudaha soomaaliya dhul iyo badba waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed u sheego in kiiskani uu noqon doono kiis sidaan annaga u rabno u dhaca natiijadiisu aanan ku guulaysano iidanka ilaahay waxaan rabaa inaan u sheego in kalsooni ay siday hadda midnimada weyn ay u muujiyeen inay sii xoojiyaan oo midnimada ummadda soomaaliyeed ay ugu midoobeen qadiyadan badda inay dhinac walba ay ugu midoogaan haddii ay tahay dhinac siyaasadeed haddii ay tahay dhinac maamul haddii ay tahay dhinac dhaqaale haddii tahay dhinac nabadgelyo iyo dhinac walba sida ay qadiyadan ugu midoobeen
waka kaasina wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir haddaba arrimaha maxkamadda waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhagaystayaal oo maalmaha dhanba aad kala soconayseen hadba wixii kusoo kordha haddaad t v-ga iyo idaacadda aad ka maqlaysaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa beejajka internetka aan ku leenahay oo uu ka mid yahay radio muqdisho dotnet madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku baaqay in la dhowro nidaamka doorashada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka la filayo in ay ka dhacdo dalka waxa uuna sheegay in looga baahan yahay in la dhowro habka ay u dhacayso waxa uuna intaa ku daray in sidoo kale ay habboon tahay in la dhowro ilaalinta xaquuqda musharaxiinta iyo howlwadeennada doorashooyinka waxaa lagu jira ayuu yidhi marxalad taariikhi ah oo la go-aaminayo aayaha siyaasadeed ee waddankeena muddo afartan iyo toddoba sano kadib si fursadaheennu ay u noqdaan mid waxtar u leh dalka iyo dadka waxaana lagama maarmaan ah in la dhowro habraaca doorashada ee horodhaca guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo weliba heer goboleed ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu ay guddiyada doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay ka go-an tahay in la ilaaliyo jadwalka doorashooyinka sidii horey loogu heshiiyey madaxweynaha ayaa waxa uu yidhi bisha setembar shan iyo labaatankeeda ayaa waxaa la filayaa in la bilaabo doorashooyinka labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare iyadoo bisha oktoobar shan iyo labaatankeedana la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee cusub doorashada madaxweynaha ayaa iyana dhici doontaa bisha oktoobar soddonkeeda waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la ilaaliyo lana xurmeeyo xuquuqda musharaxiinta odayaasha dhaqanka nabadoonnada ergada wax dooranaysa iyo howlwadeennada doorashooyinka war-saxaafadeedka oo intaasi kasii dheeraa ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya qeybta dambe ee war-saxaafadeedkiisa waxa uu ku leeyahay waxaa looga baahan yahay laamaha ammaanka soomaaliya in ay si aad ah ay u dhowraan goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka haddii ay ahaan lahaayeen magaalooyinka ay gacanta ku hayso dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada soomaaliya waxa uuna carabka ku adkeeyey in doorashadu ay noqon doonto mid jawi wanaagsan kusoo dhammaata soomaaliyana taariikhi u noqon doonta arrimaha doorashooyinka annagoo ku guda jirna magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa muddooyinkan si isdaba jooga u gaarayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo siyaasiyiin waqti lagu guda jiro doorashooyin soomaaliya kusoo foolle wafdigii ugu dambeeyey ayaa gaaray magaalada kismaayo kuwa oo ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed salaad ayaa warkan kasoo diray kismaayo
ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ee dowladda federaalk soomaaliya ee soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxaa si weyn usoo dhoweeyey mas-uuliyiinta jubbaland gaar ahaana xildhibaanada baarlamanka jubbaland odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo haween xildhibaanada sida weyn loo soo dhoweeyey ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir iyo xildhibaan cabdicasiis yuusuf ahna guddoomiyaha xuquul insaanka ee baarlamanka federaalk soomaaliya waxaana markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaasi ay kula hadleen dadkii soo dhoweeyey iyagoona bogaadiyey ammaanka gobolka waxaana ay si gaar ah ugu mahad celiyeen bulshadii soo dhoweysay iyo mas-uuliyiinta maamulka
uuna ka soo jeeda gobolkan jubbaland runtii shaqooyin fiican oo badanna ka soo qabtay waxaa maanta sharaf ii ah inaan dalkaygii kusoo laabto ama degaankii aan u dhashay waana ku faraxsanahay sida la ii soo dhoweeyey inkastoo dadka badanaa ay daaleen ay dibaddii ugu wada sugayaan haddana jubbaland waa dalkaygii meesfilayaa ilaahay subxaana wa tacaala isagaa horta wax walba og laakiin annaga koleyto jubbaland waa meelaha ugu fiican oo hadda doorasho ay ka dhici karto waayo waxa waaye madaxweynaha jubbaland xafidullah wuu runtii dalkan wuxuu gaarsiiyey amni oo maanta lagu faani karo marka meesha amni oo ka jirana wax fiicana ka soo baxaya
aada iyo aad baan uga mahad celinayaa soo dhoweyntii ballaarnayd ee aan loo kala harin ee ay ii sameeyeen xildhibaanada ka soo jeeda stateka jubbaland iyo cuqaashtii iyo dhallinyaradii iyo haweenkii iyo gobolkiiba statekii dhammaantii siday igu soo dhoweeyeen anigoo weliba aada ula yaabay sida adag ee amniga loo sugay waxaan uga mahad celinayaa kuwii ammaanka noo sugayana waan uga mahad celinayaa dadyoogii soo dhoweeyey sida kashay laabta iisoo dhaweeyana waa uga mahadcelinayaa waa dad baad mahadsanta waa su-aal muhiim oo ay qorshaysan yihiin inaan madaxda ugu sarreysa madaxweynahan oo kale aan la qaato inaan la qaato arrimaha bulshada qolooyinka jooga oo la qaato haweenka inaan la qaato bulshada qaybaheeda kala duwan inaan la qaato odayaasha dhaqanka la qaato maadaama aana ahay mid u ordaaya ee xubintii baarlamaanka baarlamaanku maaha wax yar oo fudud waa state dhan baad matal soomaali dhan baad matalaysaa magaaladan isbeddelka ka socdaa waa doorashada doorashadana waxaan jecelnahay inay si nabadgelyo ah inoogu dhacdo ilaahna ugu rajaynaa waxaan ku mahadcelinayaa adiga iyo bahda saxaafadda aadan maxamed salaad raadiyo ay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
mahadsanid aadan kulan looga hadlayay sida bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska waddooyinka ayaa lagu qabtay magaalada magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waryaheena siraaj sheekh asxaaq ayaan goordhow qadka telefoonka magaalada baydhaba aan kula xiriiray waxaana weydiiyey bal kulankan cidda kasoo qayb gashay ee waxyaabaha looga hadlayay xafladda daafurka qaraan oo aruurinta magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa si wada jira usoo qaban qaabiyey guddoomiyaha maamulka gobolka baay ee mudane cabdirashiid cabdullaahi maxamed iyo guddiga horumarinta degmada baydhabo ee lagu magacaabo dalwadaag waxaana kasoo qeyb galay xafladda qaar ka mid a ganacsatada magaalada baydhabo kulanka waxaa looga arrinsanayay sida uga habboon ee loo aruurin karo qaraan kaas oo laga aruurinayo bulshada magaalada baydhabo islamarkaana loo dayactiri lahaa wadooyinka magaalada baydhabo iyo goobaha u baahan in wax laga qabto ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cabdirashiid cabdullaahi maxamed iyo sidoo kale maxamed shariif kuwaarta oo isagu ka socday guddiga horumarinta degmada baydhabo ee dalwadaag waxaana si wada jira u faahfaahiyeen ujeedada la isugu imaaday kulanka maanta waxaana ay sheegeen in ay muhiim ay tahay in bulshada ay isku tashato islamarkaana ay iska aruuriso qaraan sidii loo dayactiri lahaa wadooyinka magaalada baydhabo iyo meelaha u baahan in wax laga qabto ay kamid yihiin isbitaalada iyo goobaha waxbarashada intaasi kadib guddoomiyaha rugta ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya axmed macalin oo ku hadlayay afka ganacsatada magaalada baydhabo ayaa isagana sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay isku tashato islamarkaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda hooyo waxaana uu sheegay in fikirka guddoomiyaha maamulka gobolka baay iyo guddiga horumarinta magaalada baydhabo ee dalwadaag ay keeneen ay tahay fikri wanaagsan saacadda laga bilaabana ay diyaar u yihiin inay aruuriyaan qaraan islamarkaana laga aruurinayo bulshada magaalada baydhabo sidii bulshada iskugu tashan lahayd ay ku dadaali doonaan
halkaad warkaasi kala socotaan subaxaan khamiista ah waa raadiyo muqdisho u codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ka baxsan soomaalida waxaana ka mid ah qaramada midoobey ayaa mar kale waxay isku dayeysaa sidii gargaar ay u gaarsiin lahayd dadka suuriyiinta ah ee ku nool magaalooyinka goodoonsan ay duqeyntu ay dilootay dagaalada war kasoo baxay qaramada midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in dadka suuriya ee ku nool magaalooyin ay ka mid tahay magaalada xalab oo duqeyn iyo dagaal dhulka ah uu aada uga dhacay mar kale qaramada midoobey ay doonayso in ay gargaar ay gaarsiiso baabuur kor u dhaafaysa ilaa iyo shan iyo labaatan gaari oo nuuca xamuulka qaada ah kuwaasoo siday gargaar una socday magaalooyinkan ay ka mid tahay xalab ayaa duqeyn dhanka cirka ah oo muddo ka badan hal saac iyo bar socotay lagu qaaday taa oo keentay in baabuurtii gebiba la gubo maraykanka oo ugu horreyn duqeyntaasi ka hadlana waxa uu ku eedeeyey dowladda suuriya iyo dowladda kale ee taageerta ee ruushiya suuriya iyo ruushka oo si wada jira iyana u hadlay ayaa beeniyey hadalka ka soo baxay maraykanka waxayna sheegeen in duqeyntaas ay iyagu aysan ka dambeynin waxayna duqeynta ay dusha ay ka saareen mucaaradka kasoo horjeeda dowladda uu hogaaminayo bishaar al asad oo dhowr jeer loogu baaqay in dowladdaasi ay gebiba meesha ay ka baxdo inkastoo bishaar al asad uu ku eedkeysanayo inuu yahay wadani markaa u adeegaya shacabka suuriya oo muddo shan sano ah dagaal ku jiray haddaba qaramada midoobay ayaa go-aankan waxa ay qaadanaysaa xilli shaki aada loo gelinayo xabad joojintii lagu dhawaaqay oo meelaha qaar oo suuriya ka mida laga soo sheegayo inay burburtay warkii dunida oo saaka aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal xilligan intaas ayuu iidin yahay warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiinum taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha sagaalaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka subax khamiis ah ciddii warkaan uu sheego waxa ay ka daalacan kartaa bejka internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net nabadgelyo